maamulka gobolka daadmareer iyo kan degmada uudweyne ee somalilan ayaa ka hadlay biyo la-aan suufu saartay dadka iyo duunyada ku nool degmada uudweyne ee somalilan dadka iyo duunyada ku nool degmada uudweyne iyo deegaanada hoos yimaada ee somalilan ayaa hadda ku tiirsan biyaha laga soo dhaamiyo xeelasha ku yaala duleedka magaalada burco ee gobolka togdheer gudoomiyaha gobolka daadmareer iyo duqa degmada uudweyne ayaa si wadajir ah uga hadlay biyo la-aanta ka jirta gobolkaasi iyo saameynta ay ku yeelatay dadka deegaanka biyo la-aan iyo abaar baahsan oo gobolka jirta oo saamaysay dad iyo dunyaba runtii haddaanu nahay gobolka daadmadheedh maamul degmo iyo mid gobolba waxaanu imika in muddo aba runtii u kuurgelaynay amba aanu xaalad xoogaal u noqosho gobolka ugu jirnay iyadoo guddoomiyuhu oday noogu yahay barasaabka gobolka daadmadheedh bal inta biyola-aaneede ka jirta gobolka qaabka biyola-aaneedee jira abaarta iyo sida ay dadkii dunyada u saamaysay runtii waxaanu noqonay somalilan gobolkii ugu horreeyey ee abaartu ku dhufato oo runtii aynu iminka dad iyo dunyaba ay abaartaasu saamaysay oo biyola-aani jirto
waxaa kaloo weheliya xanuun xoolaha ah oo khaasata riya ah sambab iyo balaayo baas waxbaa weheliya geed walba riyo way ku dhimanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu iyada lafteeda u diraynaa inay ka warhayso xoolaha oo xooluhu aad bay u dhimanayaan khaasata riyuhu gees ilaa gees inta daad madheer xukumo aad bay xoolahaasi u dhimanayaan geed walba way yaaliin xanuunkaasina waa sambab iyo wax lamida iyo xanuuno kale oo riyaa kusoo booday